xarumo caafimaad oo laga tixgeliya daaweyo ku howlo haanasan lagu hirgeliyey deegaanada ali xasan iyo gabuun oo hooseda waa degmada gurceel iyo weliba adag uu ku gooyey wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha galmudug xarumoon oo sidoo kale dheki daawadii howlo deegaanadaas ku nool laka daaweyn lahay iyo dadkii ka shaqeyn lahay xarumogaas iyo weliba adag gooshay qeyb ku hay madashalduun oo ku tirsan hay-adda i r c oo mashruugan fulyaasi walibaan koriin ku hadalay hadagooyowka xarumo caafimaad tahana kumade bulshada lamada deegaan iyoona kuma hanaga hergelintiyo hay-dan i r c aad iyo aad bay noola shaqayday ka deegaan ahaan waxyaalo badan baa hadda ka hor aan isugu nimid cabashaan u gudubsannay baahidanadaan u gudubsannay waxwaa ka soo jawaabeen waxna waa ka sugaynaa waxwaa ka soo jawaabeen waxaa loo sameeyey gurigaan hadda dhabarkayga oo wasaaradda xanaanada xoolaha oo galmudug ayaa hay-addu noo dhisay i r c oo shaqaalaheedii loo soo tababaray dawadiina la keena waa soo dhawayhaynaa hay-adda i r c way noo shaqayday waana nala shaqayday waana u baahnayn xanaanada aad baan u soo dhawayhaynaa waan u baahannahay wax badan bay nala shaqayday gurigii waa naloo dhisay daawadii waa naloo keenay wixii naga dhimo way noo dhammaystire waa aan soo dhaweyhaynaa aadan u soo dhaweyhaynaa ogayaha maamulka degmada gurceel bashiir maxamed salaad sanka oo dhinishay ku hadalyanan kuma hadniga hay-adda i r c fulyowka mashruucan
runtii deegaankan iyo deegaanka cali xasan aan u soo gaarnay howlo shaqo oo la xiriiray xariigjarka xaruntan iyo xarumo kale oo runtii aan taagannahay oo i r c oo runtii kaashanaysa dowladda jarmalka ay ka fulisay wasaaradda xanaanada xoolahana waxaan uga mahadcelinaynaa inay runtii xaruntan keeneen dad aan dhihi karno shaqada la rabo deegaankan in laga qabto gaar ahaan dadka xoololayda ah dadka ay u bahnaayeen oo runtii loo soo tababaray waqti fiicanna la soo geliyey inay keenaan ayagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin waana ku ammaananta wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha dowlad goboleedka galmudug shariif cabdinuur bare oo ku hadaliyana dadka deegaanada askara dardaarami inay ilaalsadaan xarumo caafimaad ee landhasi sidaan wad ognahay dadka reemiga ama dadka soomaaliyeed waxay ku nool yihiin waa xoolaha oo ay ku tiirsan yihiin xoolahoodu haddayse caafimaad helinna ayaguna caafimaad heli maayo dadkoodu marka waxaan rajeynaa xaruntaan inay noqoto xarun lagula socdo caafimaadka xoolaha deegaanka gabuun iyo deegaanada hoos yimaada maanta dowladda galmudug gaar ahaan wasaaradda xanaanada xoolaha waxay ku soo buurtay reer gabuun xaruntaan ay ka dhisatay ay ku leedahay waxaa sidoo kale jooga dad xirfadlayaala oo reer gabuuna oo ayaguna kamida ka mid noqonaya maanta dadka wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan ku ammaanayaa soo dhoweyntiina iyo isku xirnaantiina iyo sida hay-addu markii mashruucan inta shaqada ay ka waday a u soo dhoweyseen oo ula fududayseen inay xaruntan ay hirgasho haddaadna adinku adnaan dhulkan adnaan bixi lahayn adnaan maamul maxaa hay-adda adnaan la shaqayn lahayn iyo wasaaradda xaruntan ma is hirgasheen waxaan rabaa inaan ammaan u jeediyo maamulka degmada guraceel oo saaxiibkay xoogay bashiir oo nagala joogo ayagana dhulkan si milkiyada nagu soo wareejiyo sawarloogiisa wasaaradda kusoo wareejiyey